biyo la-aan ayaa laga soo sheegayaa deegaanka hawrfadhi oo kamid ah degmooyinka hoos yimaada gobolka cayn shabakada wararka ee ayaa dadkum ayaa taleefanka deegaankaasi kula xidhiiday guddoomiyaha degmadaasi hurufadhi master xeer xaaji nuux xeer maxay tahay abaarta ka tagan deegaankaasi ee aad adaa nala soo xidhiidhay
walahi caliyo meesha abaar baa ka jirta oo aada iyo aada u ba-an iyo waa la haystaa infact oo biyo ku filan dadka waa yaalaan meesha haday baraagaa noqotay hadday celsha noqotada laakiin laba masalo oo aada iyo aada u adago xagga xoolaha oo aan daaq haysan waxa la waxay cunaan oo iska tuban hataa dadkii uu waayey wuxuu ka iibsado iyo ummadii oo halkaa isugu timi markii rababku da-een oo aan dib u noqon iyagoo haysanaya biyaha joogtada ama biyaha ku filan oo aan meelaha kale biyo badan aana lahayn ee soonada ama agigan uu dhow meeshaas oo lagu soo hayaamay oo saddex gobol kaa soo hayaantay markii roobkii ugu dambeeyey uu daayay marka xoolihii waxaa haysta moogtahay ilaahay uunbaa dee ka dawayn kara ama ilaahay raxmad siin kara oo abaar baana ay hayso waxay daaqaan waaye taas waa qodob waxaa kale oo dee marka dadka la eego oo qaalibada dadka dadkii oo iyana moogtahay ay dad badani kusoo kaxeen meesha sidii moogtahay berigi dee ama dadkii reer ceegaag oo imka kusoo noqday meesha degmada oo biyaha aawadeed ugu soo waxday iyo dad badan oo xooluhu kasoo baxeen iyo ummad badan oo maanta sideedaba isaga tallaabo tabaalaysan marka dadka waxaa haya dadka caafimaad waa qabaan laakiin waxaa haya raashin la-aan iyo agab la-aan meelay galaan waxaad arkaysaa dad badan oo xoolaha yara ay haystaan hortooda iska jifo aan waxay biyo kusoo qaataan iyo awrtii xitaa biyihii waa u qaadi kari weydeen markii maarata ay ceelka ka yara fogaayeen waxay soo galeen ceelka iyo balliga iyo meela ayay soo galeen dadkii oo dhami si ay jiritaanka biyaha ama cagadaa biyaha ugu dhaansadaan marka dadka waxaa haysta dabaalo gaajo aada iyo aada ilmaha haysato raashin la-aana marka ayaaba aan maanta aan waraysnay dadkii ama dadka reerbaadiyaha ama magaalada lafteedaba cid cid daanta maan arag ama maaragtay kumay soo waramin dee dadkii maarata xogogaalka u ahaa marka caliga daaraabahaasa iska jira oo dadkaaba iminka ugu sii la-aanta moogta iyo waxaa haysta dhibaatooyinkaasoo lagu soo guuray meesha gudoomiye deegaankaasi waxaa laga soo sheegayaa sida abubakar waajisay xaalad abaareed oo aada u xun iyo cunto la-aanba dhinaca hay-adaha ama puntland ha ahaadeen ama somalilan ha ahaadeen ma la samayseen inay idinkeenan bad horta rahaashin ama gargaar degdega ilaahay baa gargaarka bixiye arrimaha ma ka xusteen dad maamulada idinku harabeysan
ha infact aligo waan la kulanado anigu garowa baan aan maarta marwa anigi aan idin iyadoo ay toddoba sideed hayado aan wado oo soo maray moogtahay gobolka cayn intiisa badanoo dhan carufadhi ilaa labada degmo saddexa degmoba way soo mareen ilaa maarata tuulooyinkooda oo dhan marka way soo qoreen wax alaalay wixii dhibaatooyin ahaa oo way arkeen baahida taalla xoolaha oo buka oo aan daaq haysan iyo dadka dhibaatada haysata marka biya biyaha laga reebo oo biyaha haysta oo aada ugu baahan dee gargaar moogta agab iyo maaratay waxa ay cunaan oo raashinaba marka waan u sheegnay etoobiyadii oo dhanna waan wada siinay iyo qoraalkoodiiyo welina wax ka soo baxay hay-adaha ma jiraan dawladda lafteedana waan u sheegnay etoobiyadii baanu siinay markii kormeerka hay-aduhu kusoo mareen marka weli xaggaana wax kama soo bixin waana ku dhex jirnaa iminkao xidhiir baanu leenahay hay-adaha iyo dawladdaba moogta aada baanu wada xidhiidnaa waxaana iminka aada aan u gaadhsiiyey moogta oo aan ugu baday in dadkii ku jiro meel xun oo khatara ay ku jira marka la eego caruurta iyo hooyooyinka iyo dadka waayeelka ah ee reer mihigaada inkastoo aanay magaalada kuwa ku jiraan aanay dhacin ee dadka reer mihiga ee magaalada iminka soo galay ama balliga biyihiisa ee haysanaya iyo xeelasha yaa aada iyo aada dhibaatada u haysaa qaxootigiina dee waa nala degan yahay oo waa joogaa marka markaad intaasoo dhan isu wada geyso dad in dhaweyto maan arag ama uma soo joogin dad sidaas maxaluul iyo baahi ay sidaa u gashay anigu in dhaweyto maan arag waana dadka soo qaxay ama dadka xooluhu ka baxeen haydaana cali usaabu sheegtay waana wargelina wayna haystaan warbixintii iyo wixii ay kasoo qoreen oo dhan waa la haystaa anna waa haynaa waa gudbin gudoomiye waxaa jira deegaano kugu dhow dhow sida magaalooyinka ceegaag yeyle sool joogto lainta dhilaalo iyona sidan degmada ceeg degmada hurufadhi dhehda looga dayrinayo ayaa xaalada lamida ka jirtaa miya
ha way jirtaa oo de waa meelo yare isu dhawo waxay isu jiraan ilaa toddoba iyo toban kilomitr ba maarata labaatan kilomitr ilaa yeelaya harfadhi ceeadna waa baxaysaa caagaag waa la qabtaa weliba caagaag waxaa sii dheer iyagu dee baraago iyo ceyl biyolamala bawada iskaga dhaandhaacsadaan ceylka harufadhi dhibaatada ugu weyn iyaga waxaaba usii dheer halkaa marka deegaanka caagaag la eego waxaa usii dheer xagga biyola'aanta waayo baraago badan ee kaba qodnay shan iyo lix bakadood baa ka biyeysnaa intii nagu joogayba biyaha waa waa la cabay oo dadkii baa dee afkiisa uga cabay iyaga waxaaba usii dheer ceegaha khaasatan xagga biyahana iyana waa ubaahan inkastay biyaha ay dooda ku dhaansadaan oo ay la dhiban yihiin shidaalka iyo de mawta waxyaabaha deyeylana waad ogtahay cali o laba iyo labaatan jira matir baanu isu jiraa marka iyaguna xoolaha abaarta haysa oo waxay cunaan waayeen iyo xagga biniaadminimada quutab daruurigaba way la qabaan ilaa dhilaalo iyo yeyde galgal ceegaag mawtay meesha la yidhaahdo ceelkan isalaasaale maaragtay leegaagle marka intaas soorada oo jiida hore way la qabaanayo dhibaatada moogtay
n haddaan kaa dhexgalo adigu guddoomiyaha degmada hurufadhi baad tahay in badanna hurufadhi baad ku noolayd ama aad deganayd ama rasmi aad tahay maay guddoomiyaha deegaankaas ayaa tahay abaartan imika tan oo kale weli ma ka dhacday deegaankaasi ama dadka reer guuraaga sida aad sheegtay leedahay miyigii bay dhex fafadhiyaan sida anigu aan kusoo arkay indhahayga xoolihii bay ka dawaadeen tan oo kale xiiro ma usoo sigtay ma ka dhacay deegaankaasi
wallahi cali sida runtaa waxaan halkaa joogay muddo soddonkii sanadood imika ina soo dhaafi baan halkaa joogay weli markii horena waan kuu sheegay weli soddonkaa sanadood aan halkaa joogay dadka iyo dunyada oo sidaa u simay oo waxay cunaan labadiiba ay waayeen dhulkana ka waayeen raashinkana ay waayeen weli uma soo joogin maalinta maalintii ugu xumayd aan soddonkaa sanadood soo joogaba colaadna soo aragnay dhibaato kasta soo aragnay biyo aan soo aragnay heerka maanta xoolaha iyo dadkaasi joogaan weli nama soo marin laas soddonka iyo sanadood aan halkaa joogay caliyo ugu dambayn dee ilaahay baata xoolaha way bukaan infact oo maogtay dawooyinna waa la keenado xoolihii dawooyinkii waa qaateen laakiin xoolihii waxaa cudur ku noqday aan cidibo ka dawayn karin dawo kastoo la keenaba xoolihii baa dhulkii nabaadkii iyo wixii jamaadka ilaahay roobkii ugu dambeeye ka shubay oo markii hore la laasayba aanay qabin marka sidaas cudurkaasaaba ugu waran cudur kasta waxaaba ka daran gaajada haysa dadkuna markuu isu soo guuray dee hay-adana noomaan iman dadkiina ma wada gaari karaan moota inay uxayisadaan boqolkiiba toddobaatan ama boqolkiiba sideetan waxaad arkaysaa iyagaan gurigoodaba dab ka shidan oo aada yaabayso nolosha ay ku nool yihiin weligeena uma soo taagin anigii laftaydiibaba aada iyo aada u yaabay moota gudoomiye ugu dambayntii waxaa ku barta internetka iyo hadda ceer dadka waxaa kaa dhegeysanaya dad badan oo jaaliidaa u dhashay gobolka cayn ama degmada hurufadhi ama degmada ceegaag ama dadka deegaanka u dhashayba guud ahaantiiba maxaad ugu baaqaysaa ama jaaliidaha maamulada hay-adaha safalka adoo soo koobiya guddoomiyaha degmada hurufadhi maxaad ugu baaqaysaa
wallahi cali horta ugu horeynta moogta waxaan u baaqanay calidaha samafalka ee maaragtay dee caalamiga ah waxaan u baaqanaa maaragtay si bil aadminaa ama maaragtay dadnimaaba inay dadka maarata halkaa ku tabaalaysan ay la soo gaaraan moogta gargaar gargaarkaasoo iminka ay ugu darantay agabkii ay geli lahayn iyo waxa ay cuni lahaayeen horena waa nagu sheegnay aidaa waana keenay anigu intaan garowa ka kaxeeyey baan goobta iyo barta iyo tuulooyinka iyo meel walba aan geeyey haddana ka hari mayna waxaan ugu baaqaya inay dadka ay horena u ogaayeen muddadana ka dambeysay gargaar ay la soo gaaraan ama gargaar ufidiyaan biidnillahi kariim yani haylaha caalamiga ee deeqda bixiya gaarsiinaya iyo dawladeena budlaynba oo aan warta hore u gaarsiiyey qoraalba ugu gaarsiiyey jaalidahana dee waa dadkooda dadka caynkaa moogta shaksi ahaan iyo bulil ahaan waxay usoo diraya waa dadkii un u dhashay ama jaaliduna waa ogyihiin ama way arki karaanba internetada ama wasaidada way ka arki karaan dadka dhibaatada haysata warkoodana markaa waxaan ugu dirana dadkaas inay dhibaataysayen dadkoodiina u yahay guddoomiyaha degmada hurfadhi heer xaaji nuux oo teleefonkan kula xiriiray isagoo ku sugan deegaankaasi guddoomiye aada waad umahadsan tahay
waad mahadsan tahay